subax wanaagsan ramadaan kariim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyo aasimba waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah inta badan dalalka muslimiinta ayaa maanta laga sooman yahay xilli maanta ay tahay maalinka koowaad ee ramadaan madaxda ugu sarreysa ee dalka ee hoggaanka maamul goboleedyada qaar ayaa shacabka soomaaliyeed ugu ambaliyeeyey curashada bisha barakaysan ee ramadaan midowda murashaxiinta mucaaradka ayaa beesha caalamka ka dalbaday in tilaabo ay ka qaadaan shakhsiyaadka halista ku ah deganaanshaha iyo xasiloonnida soomaaliya maamulada puntland iyo jubbaland ayaa sharci darro ku tilmaamay tilaabadii ay qaadeen golaha sharci-dejiyaasha dalka ra-iisul wasaaraha dalka ayaa laamaha amniga faray inay la yimaadaan fuujignaan dheeriya inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan maamuladana dhinaca villa soomaaliya ayaa soo dhaweeyey qaraarka golaha shacabka iyo awoodda ugu soo celiyeen shacabka soomaaliya wasiir ka tirsan maamul oo xukuumaddii soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inuu iska casiyay xilka uu ka hayay dalka maamulka gobolka gado ayaa soo dhaweeyey muddo kordhina golaha shacabka ay u sameeyeen hay-adaha kala duwan ee dowladda madaxweynaha maamulka somalilan ayaa shacabka maamulkiisa ugu hambaliyeeyey curashada bisha barakaysan ee ramadaan ciidamada dowladda ayaa howlgallo ka waday deegaanka gombool oo shalay weerar lagu dilay saraakiil ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada dowladda madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa amar hordhigay laamaha amniga maamulkaasi inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaanna maamulka puntland ayaa gacanta ku dhigay shakhsi dhowaan dil ka geystay deegaanada maamulkaasi iyo israa'il oo xirtay xubno ka tirsan xamaaska dib weeraradii daanta galbeed waa subaxnimo salaasaha taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha abriil sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu doroon iminkan iyagii oo fidsan inta badan dalalka muslimiinta ayaa maanta laga sooman yahay xilli maanta ay tahay maalinkii koowaad ee ramadaan dhinaca kalena madaxda ugu sarreysa dalka iyo hogaanka maamul goboleedyada qaar ayaa shacabka soomaaliyeed ugu ambaliyeeyey curashada bisha barakaysan ee ramadaan dalalka muslimiinta intooda badan ayaa maanta waxaa lasoo sheegayaa in inta badan ay sooman yihiin xilli shaki uu jiro qaar ka mid a muslimiinta iyadoo ay sheegeen in aan la arkin bishii lagu ogaanayay in ay ramadaan tahay muslimiinta badankooda ayaa lasoo sheegayaa maanta inay sooman yihiin maalinkii koowaad ee bisha maadaama maalinkii koowaad ee bisha barakeysan ee ramadaan ay maanta ku beegan tahay oo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha afraad sanadka laba kun labaatan iyo kow madaxda u sareysa dalka uu ka mid yahay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaasha golaha shacabka iyo weliba madaxweynaha dalka ra-iisul wasaaraha dalka golaha wasiirada iyo weliba hogaanka maamul goboleedyada dalka ayaa inta badan waxay hambaliyay bogaadin u direen shacabka soomaaliyeed iyagoo baaqay inay isu gargaaraan kuwa danta yarna wax la siiyo siday ah madaxda ugu sareysa dalka uu ka mid yahay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha dalka golahawaa golo gudoomiyaasha gobol dowlad goboleedyada sida galmudug hiirshabeelle weliba gobolka banaadir iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha federaalka waa jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhambaal madaxweyne ee bilashada bisha barakeysan ee ramadaan u gudbiyey shacabka soomaaliyeed munaasabada bisha barakeysan ee ramadaan awgeed waxaan hambalyo qiimo badan u dirayaa dadka soomaaliyeed ee dhammaan muslimiinta adduunkoodil bilashada bisha barakeysan ee ramadaan waxay xambaarsan tahay kheyr badan waa bishii kheyrka waa bishii waa towbada cafiska waa bishii ku jiro habeenkii kheyrka badneed ee leylatulqadriga waa bisha shaydaanka la xiro waa allo naarta ka xoreeyo muslimiinta badan oo waafajiyey kheyrka bishan si aan uga faa-iideysano bisha barakeysa waa inaan u horeyna isku qalbi xarnaano oo aan iscafino qof kastoo walaalkeen waa walaalkiis kalena la jeclaada wanaag iyo horumar bisha ramadaan ee sanadkan waa in ay timid iyadoo weli ay dalkuuna la daala dhacayo saameynta caafimaad iyo weliba dhaqaale cudurka safamarka covid sagaal iyo toban oo ah mid aan la dhayeysan karin maadaama tirada dhimashada bukaanada oo soo herita cudurkan ay aada u korortay sidaas awgeed waa inaanu istaagnaa la shaqeynta laamaha caafimaadka si buuxdana ugu hagaagsanaa talooyinkii iyo awaamiirta caafimaad ee la ilaalinayo badqabka bulshadeenna waxaan ugu baaqayaa dhammaan dalkeena soomaaliyeed inay u garab istaagno qoysaska dalkeena danta yar innagoo xoojinayna waa dadaalada fursiinta iyo weliba taakuleynta dhaqaale ee bishan oo kale sanad kasta oo hor ilaahay abaabulaan dhalinyarada iyo weliba cilimada soomaaliyeed ugu dambeyntii maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay inuu boorinayo shacabka soomaaliyeed ka shaqeynta danta guud ee amniga ugu horeeya kuwaas oo dhammaan tiir u ah waajibaadka diinteena suuban ee islaamka ayuu ku yidhi qoraal kalobana soo dhigay bartiisa facebook iyo weliba xarunta villa soomaaliya uu ka taliyo maxamed cabdulaahi farmaajo dhinaca kale maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha dalka ayaa dhambal hambaliye la wadaaga oo dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan shacabka soomaaliyeed isaguna munaasabada bisha barakeysan ramadaan awgeed sheegay inuu hambaliyihii bogaadina qiimo badan u diray gudaha dalka soomaaliya iyo shacabka ku sugan isagoona maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha dalka laamaha amniga faray inay la yimaadaan foojignaan dheeriya inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan
رمضان رمضان كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo dhammaan ummadda muslimka ugu hambalyeynaya dhalashada bisha barakaysan ee ramadaanka waxaan idin leeyahay ramadaan kariim kullu caam wa antum bikhayr saad la socotaan bishan ramadaan waa bishii cibaadada wuxuuna ilaahay inoo sheegay inay bishan tahay bishii raxmadda dembi dhaafka iyo bishii la iska xoreynayay naarta waxaan shacabka soomaaliyeed ka codsanayaa meel kastoo ay joogaan inay usoo gurmadaan walaalahood soomaaliyeed gaar ahaan kuwa saboolka ah kuwa danta yar iyo agoontaba inay taakuleeyaan garabna istaagaan sida aad la socotaan bishaan waa bishii cibaadada ah waxaan ku boorinayaa kuna ammaanayaa dhammaan hay-adaha amniga inay labalaabaan hawshooda inta lagu guda jiro bisha ramadaan ay u fududeeyaan shacabka soomaaliyeed siday u gudan lahaayeen cibaadada bisha barakaysan shacabka soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan dhammaan hay-adaha amniga si ay u helaan amni buuxo ayna u gutaan waajibaadkooda bisha barakaysan dhammaan waxaan ku celinayaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ramadaan kariim
dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda maamulka somalilan ayaa dhankiisa hambalye waxaa u diray curashada bisha barakeysan ee ramadaan shacabka somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda maamulka somalilan mudane muuse bixi cabdi ayaa shacabka reer somalilan meel ay ka joogaan iyo guud ahaan shacuubta islaamka ku hambeliyey curashada bisha barakeysan ee ramadaan oo maanta kow ah madaxweyne muuse biixi cabdi oo ka taliya hargeysa waxaa ummadda islaamka iyo shacabka reer somalilan u rajiyey in eebuu ku sugo kheyraadkii weliba xasanaadka bisha barakeysan ee xambaarsanta isagoo u rajiyey inay wanaag iyo kheyr ku gaaraan bishan bisheeda ilaahayna waxaan uga baryayaa inay dulqaada xanuunka adduunka saameeyey abaaraan ay soo noqnoqotay ummadda reer somalilan dalaalka islaamka ahna olla uga baryayaa inuu bashbashi weliba barwaaqo gaarsiiyo sanadkan sanadkiisa alla waxaan uga baryayaa dembi dhaaf adduunyasan iyo weliba aakhira si aan waa si in uuna u samo waxii dhibaato ahna ummadda uga dulqaado sidoo kale madaxweynuhu wuxuu ummadda somalilan kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan kheyrka bisha barakeysan ee ramadaan kugu dadaalaan cibaadada islaamka ay noqdaan kuwa dhexdooda ee gogosha cafis iyo weliba jacayl isagoona adkeeyey inay qaataan amarada waa guddiga heer qaran ee diyaargarowga iyo ka hortaga cudurka covid sagaal iyo toban iyo weliba talooyinka caafimaad ugu dambeyntii waxaa madaxweynaha u duceynayaa in inta bugto oo u jiifta xanuunada inuu eeba ka dulqaado intii dhibatayna uu alle inuu soo gaarin bisha barakeysan u dembi dhaafo una naxariisto waxaan madaxweynaha rabbi waa madaxweynuhu rabbi u rajeeyey ama dadka soomaalida u rajeeyey shacabka somalilan gaar ahaan in bishaana ay gaaraan bishaana ayna ku dhammaystaan barwaaqo iyo bashbash si kastaba dhambaalka hambalyada mas-uuliyiinta maamulada goboleedyada dalka iyo weliba madaxda ugu sareysa dowladda federaalk ayaa kusoo aadaya iyadoo inta badanna muslimiinta maanta ay suman yihiin xilli maanta ay tahay maalinka koowaad ee bisha barakeysan ee ramadaan midowda murashaxiinta dalka ayaa beesha ka bisha caalamka ka dalbaday in tilaabo ay ka qaado shakhsiyaadka halista ku ah deganaanshaha xasiloonida soomaaliya iyadoo shalay muddo kordhin ay sameeyeen golaha sharci dejiyaasha dalka xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ay muddo kordhin u sameeyeen hay-adaha dowladda sida maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa qoraal iyo weliba warar kala duwan ay soo saarayeen midowda murashaxiintu waxay aada u cambaarayeen qaraarkii kasoo yeeray golaha shacabka war qoraal ay soo saareen midowda murashaxiinta hayay oo ku taariikhneed labayo tobanka bishan golaha midowda murashaxiinta wuxuu si deg deg u diidayaa muddo kororsiga waa isha diradda ah ee maanta uu ku kacay ama shalay ahayd oo ku kacay guddoonka golaha shacabka ee muddoxidheedkiisu dhammaaday sida kucad qodobka lixdanaad ee dastuurka dalka madaxda xilaynta baarlamaanka waa afar sano ka bilaabanaysa maalinta la dhaariya labada gole ee baarlamaanka waxaa intaasi idleyn muddo xileedka in si wadajir ay u ansixiyaan heshiiska doorashada toddobiyo tobankii sebtembar ay wada gaareen madaxda dowlad goboleedyada iyo weliba kuwa dowladda federaalka iyo xidhoodkoodu dhammaaday iminka golaha wuxuu caddeynaya in dastuurka dalka iyo go-aan labada aqal ee baarlamaanka ay jibiyaan koox yar oo hormuudi u yahay madaxweynaha iyo gudoomiyaha golaha shacabka oo muddo xileedkoodu dhacay golaha waxaa ugu baaqaya shacabka soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeestaan difaaca dalka iyo weliba ka hortaga kaliteensimada dalka lagu caburinayo wuxuu golahu bogaadinayaa tallaabada uu qaaday taliyaha ciidanka booliska gobolka banaadir waa taliyihii hore ee ciidanka gobolka booliska gobolka banaadir jenaraal saadiq cumar xasan saadiq jool uu isku diiday amarada gurcan ee danta dalka iyo weliba dal- dadka lagu burburinayo golahu wuxuu ugu baaqayaa saraakiisha kale ee ciidanka inay wadadaas qaadaan si ay sumcadooda iyo tan dalka u badbaadiyaan golahu wuxuu caddeynayaa in heshiiska doorashada toddobiyo tobankii sebtembar uu yahay kan ugu habboon ee dalka doorasho lagu qaban karo waxaana ugu baaqayaa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka in muddoxileedkoodu dhammaaday inay miiska wadahadalka dib ugu noqdaan si loo dhaqangeliyo heshiiskiisa toddobiyo tobankii sebtembar golow wuxuu beesha caalamka ugu mahad celinayaa dadaalka aan kala go-a lahayn oo ay ugu jirto dowladdii weliba nabad dhiska soomaaliya wuxuuna baaqayaa beesha caalamka inay tilaabo ka qaadaan shakhsiyaadka halista ku ah deganaanshaha iyo weliba xasiloonida soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyey war qoraal ay soo saareen midowda murashaxiinta mucaaradka kuwaan soo hanqaltaagaya kursiga ugu sarreeya dalka oo haatan ku fadhiya maxamed cabdulaahi farmaajo hadalka kasoo baxay midowda murashaxiinta dalka ayaa wuxuu kusoo aadaya iyadoo baarlamaanka soomaaliya shalay ay muddo kordhin u sameeyeen hay-adaha kala duwan ee dowladda iyadoo midowda murashaxiinta si aaday uga soo horjeedaan muddo kordhinta loo sameeyey maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo maamulada puntland iyo jubbaland ayaa sharci darro ku tilmaamay tilaabadii ay qaadeen golaha sharci dejiyaasha dalka faysal cabdi faarax ayaa faahfaahinta horkanaya
maamulada puntland iyo jubbaland ayaa kasoo horjeestay muddo kordhintii loo sameeyey madaxda dowladda federaalk soomaaliya wakhtigooda uu dhammaaday waxaana ay sheegeen in wixii ay sameeyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya aysan ahayn wax wanaagsan oo sharci ku dhisan dowlad goboleedka jubbaland oo qoraal kooban soo saaray ayaa ka hadlay arrinta ku aadan in muddo kordhin loo sameeyo madaxda dowladda ee wakhtigoodu dhammaaday waxaana ay tilmaameen in mowqifkooda uu yahay mid ku aadan mid markaasi ku aadan in muddo kordhinta loo sameeyey madaxda dowladda ay qaadaceen waxa ay caddeeyeen in xildhibaanada golaha shacabka ee muddaxileedkooda u dhammaaday inaysan qaadin tallaabo sharciga ku dhisan jubbaland ayaa qoraalkeeda sidoo kale waxa ay ku sheegtay in arrintan ay tahay mid markaasi dib u celinaysa geedi socodka iyo dib u dhiska dowladnimada dalka dhanka kale maamulka puntland ayaa isaguna dhankooda waxa ay ka hadleen muddo kordhinta loo sameeyey hay-adaha kala duwan ee dowladda waxaana ay sheegeen in si aad ah ay uga xun yihiin wixii ka dhacay xarunta xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya afhayeenka madaxtooyada puntland jaamac yuusuf dabarani ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa internetka waxa uu ku sheegay in dowlad goboleedka puntland ay ka xun tahay arrintii ka dhacday golaha shacabka isagoo intaasi ku daray in ay ahayd tallaabo sharci darro ah oo uu qaaday aqalka hoose ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo waqtigooda uu dhammaaday damarani ayaa sidoo kale xusay in si rasmi ah ay dowlad goboleedka puntland ay usoo cadeyn doonaan mowqifkooda ku aadan arintii ka dhacday xildhibaanada golaha shacabka ay waqti kordhinta ugu sameeyeen hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya kuwaas oo waqtigooda uu dhammaaday waxaana ay tilmaameen in puntland ay tahay arintaasi mid ay si aad ah kaga soo horjeedo islamarkaana ay kaxun tahay in markaasi la sameeyo in muddo kordhin aan sharci ahayn loo sameeyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya maamulada puntland iyo jubbaland ayaana si isku mid ah ugu raacay in ay ka hor imaanayaan islamarkaana ay qaadaceen waxyaabihii xildhibaanada golaha shacabku ay shalay toole ku dhaqaaqeen oo ahayd in muddo kordhin laba sano ah loo sameeyey hay-adaha kala duwan ee dastuuriga dowladda federaalk soomaaliya kuwaas oo waqtigooda uu horay u idlaaday waxaana ay tilmaameen in loo baahnaa in dalka doorasho ay ka dhacdo tani ayaa waxay kusoo aadeysaa xili shalay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay markaasi cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen in muddo laba sano ah loo kordhiyey hay-adaha kala duwan ee dowladda si hanaanka doorashada looga shaqeeyo dalka ay uga dhacayso
maamulada la dhinaca ahaa villa soomaaliya waxa ay soo dhoweeyeen qaraarkii golaha shacabka ee awoodda ugu soo celiyaan shacabka soomaaliya maamulada sida aadka u taabacsan ah, dowladda federaalk soomaaliya uu hogaamiye maxamed cabdulaahi farmaajo waa hiirshabeelle banaadir galmudug iyo weliba maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhowaan waxay soo dhoweeyeen qaraarkii shalay golaha shacabka soo maxay qoraal wadajira ay soo saareen ah, maamulada galmudug hiirshabeelle koonfur galbeed iyo gobolka banaadir ayaa sidan u qornaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis maxamed xasan laftigareen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweynaha dowladda hiirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaawe iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cunfinish ayaa dhammaan waxay soo dhoweeyeen go-aankii golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu shalay qaatay arrimaha doorashooyinka qaranka kaasoo dib loogu celinayo doorasho qof iyo coda dowladahan xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya ee koonfur galbeed galmudug hiirshabeelle maamulka gobolka banaadir waxay soo dhoweynayaan go-aanka dowladda shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay qaateen shalay arrimaha doorashooyinka qaranka kaasoo dalka dib loogu celinayo doorasho qof iyo coda dowlad goboleedyada waa dowlad goboleedyada korarka ku xusanaya maamulka gobolka banaadir waxay mar walba ka go-oneyd hirgelinta heshiisyadii doorashooyinka weliba iyadoo dadaal badan ay ku bixinayaan xalinta toobashooyinka farsamo ee kusoo laabtay heshiiskii toddobiiyo tobankii sebtembar waxaana garab taageernahay hay-adaha dastuuriga ee heer federaal waxaan ugu baaqaynaa shacabka soomaaliya iyo hormuudka dadka soomaaliyeed in dib is ugu la habboon u qaataan doorka muhiimka ee golaha shacabka ay siiyeen geedi socodka siyaasadda soomaaliya dhinaca kalena war qoraal ay soo saaratay maamulka Gad- waa gobolka gado ayaa waxaa iyadana si aada ugu soo dhaweysay qaraarka kasoo baxay golaha shacabka maamulka gobolka gado waxay si diiran usoo dhaweyneysaa qaraarkii taariikhiga ah ay shalay maalmariyeen golaha shacabka jamhuuriyadda soomaaliya kaasoo hadafkiisu ah xoojinta awoodda dib loogu celiyo shacabka soomaaliyeed maamulka wuxuu kaloo bogaadinayaa hambalin u diraya madax maamul goboleedyada jecel ka shaqeynta horumarka iyo dowladnimada soomaaliya iyo koonfur galbeed hiirshabeelle galmudug gobolka banaadir kuwaasoo si wadajira qoraal ugu mideysan yihiin ugu taageeray sharciga ay maanta ama shalay ansixiyeen baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha gobolka gado axmed buule gareed ayaa yidhi shacabka jubbaland weligood waxay naawilayeen inay helaan xaquuqda dastuuriga oo ka maqnaa sida xaqa codeynta muwaadinka la- in la doorto iyo wax u doorto xeerka maanta weliba golahu ansixiyeen waxaana tilmaame waxaana tilmaami karaan qaraarka taariikhiga ee soomaaliya hareysa ee horumarka weliba dimuqraadiyadda ugu dambeyntii maamulka gobolka gado wuxuu hambaryihii bogaadin u dirayaa geesiyaasha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed munaasabaddii koob iyo labaatanki ab waa labiyo koob iyo la- waa labiyo tobankii abril ee ku beegneyd sanad guuradii koob iyo lixdanaad ee las- kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidamada xoogga dalka maamulka puntland ayaa gacanta ku dhigay ah, shakhsi dhowaan dil ka geystay deegaanada maamulkaasi maamulka puntland ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen dhagarqabe dhowaanahan dil ka geystay oo bax- oo ka baxsaday magaalada boosaaso taliyaha booliska gobolka bari gaashaanle sar xuseen cali maxamuud ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada booliska magaalada boosaaso ay gacanta ku dhigeen askari ka tirsanaa ciidamada oo dil u geystay qof shacaba oo kadibna ka baxsaday goobta oo dhowaan ahayd ciidamada howlgal sameeyey kadib dilka marxuumka waxay suurto gashay inay gacanta lagu soo dhigo gacanku dhigri dilka geystay oo ka tirsanaa booliska gobolka bari taliyaha qeybta booliska gobolka bari gaashaanle sare xuseen cali maxamuud ayaa sheegay in laga gudbay in askari markuu dil u geysto qof shacab oo uu weliba dhihi jiray wuu baxsaday islamarkaana qof kastoo dhibaateeyo sacabka cadaaladda la horgeyn doono waxa uu sheegay in cid kasta oo dembi ka gasho shacabka soomaaliyeed ay u adeegayaan in gacanta kusoo dhigi doonaan laamaha amniga maamulka puntland isagoona ka garwaaqsaday in ay maalmihii u dambeeyey howlgalle ay ka wadeen deegaanadaas kuwaasoo lagu soo qabanayo dadka falalka amni darrada ka sameeya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ciidamada dowladda ayaa saaka howlgallo ka wada deegaanka gumboolo oo shalay weerar ay ku qaadeen isweeraro saraakiil lagu dilay al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada dowladda shalay ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada al-shabaab ayaa waxauu dagaal xoogan ku dhex maray deegaanka gumboole ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dowladda soomaaliya oo ka hadashay howlgalkaasi ayaa sheegtay inay dishay ah, toddobaiyo saraakiil ka tirsan al-shabaab eh, kadib weerar ay shalay ku qaaday deegaanka gamboole oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe al-shabaab kama aysan soo saareen warar weerarkii shalay ee ka dhacay deegaan gamboole waxaana dowladda soomaaliya dhankooda sheegeen inay direen saraakiil sarsare oo magac ku lahaa dagaalyahanada al-shabaab kuwaasoo lafdhabar u ahaa al-shabaab waxayna sheegeen in saaka ay wadaan howlgallo amni lagu xaqiijinaya deegaana ka dhow deegaanka gomboole ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe deegaanka gomboole ee gobolka shabeellaha dhexe waa saldhig ugu weyn al-shabaab ay kuleeyihiin deegaanada ka tirsan gobolkaasi waxaana inta badan ciidamada dowladda ay weerar ku qaadaan deegaankaasi iyadoona aan ay ku guuldareystaan inay gacan kuhayntida ay si buuxda ula wareegaan maadaama al-shabaab ay halkaasi ku xoogan yihiin warar ayaa sheegaya in saaka ay kusii jeedaan deegaanka gomboole ciidamadii dowladdu shalay weeraray kuwaasoo gurmad kaga imaanaya magaalada jawaar ee xarunta maamulka hirshabelle waxayna sheegeen in haatan ah ay gomboole ku sugan yihiin dagaalyahano ka tirsan al-shabaab iyagoo saaka dhaqlaaq ciidan ah ka wada deegaana ka agdhow deegaanka gomboole oo ay al-shabaab ku sugan yihiin ciidamada dowladda ayaana saaka wado dhaqdhaqaaq ciidan weliba howlgallo ka dhanaa al-shabaab kuwaas ay ka sameynayaan deegaano ka agdhow deegaanka gomboole ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana haatan la sheegaya in maanta laga cabsi qabay in mar kale halkaasi dagaal ka qorxo kaasi oo dhexeeya ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo rag ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab guud ahaan dhegeystayaal aan inta war wixii aad kala socoteen gudaha iyo daafaha caalamka warka waxaa soo saaray halkaan idin kala socodsiinaya anigo anis maxamed sooman ah maxamed ee cabdulla socdaal alfaafar sameynayay cidda warka iyagu seego waxay dib uga daalacaan karaan simba news nabadgelya
wargelin dhammaan dhegaystayaasha ku xidhan idaacadda simba waxaa lagu wargelinayaa in idaacadda ay bisha barakaysan ee ramadaan ay qaban doonto tartankii shakhsi shakhsi tartanka waxaa taabagelinaya isbitaalka deegaan voluntery hosbital waxaana la abaalmarin doonaa tartamayaasha koowaad labaad iyo saddexaad si aad ugu qayb geshi tartanka iska soo diiwaangeli xarunta idaacadda simba oo ku taala gudaha suuqa bakaaraha ama nagala soo xiriir eberle xal shan afartan iyo shan sagaashan iyo siddeed soddon fiiro gaar ah tirada la qaadanayo waa mid xadidan wargelin dhammaan dhegaystayaasha ku xidhan idaacadda simba waxaa lagu wargelinayaa in idaacadda ay bisha barakaysan ee ramadaan ay qaban doonto tartankii shakhsi shakhsi tartanka waxaa taabagelinaya isbitaalka deegaan voluntery hosbital waxaana la abaalmarin doonaa tartamayaasha koowaad labaad iyo saddexaad si aad ugu qayb geshi tartanka iska soo diiwaangeli xarunta idaacadda simba oo ku taala gudaha suuqa bakaaraha ama nagala soo xiriir eberle xal shan afartan iyo shan sagaashan iyo siddeed soddon fiiro gaar ah tirada la qaadanayo waa mid xadidan wargelin dhammaan dhegaystayaasha ku xidhan idaacadda simba waxaa lagu wargelinayaa in idaacadda ay bisha barakaysan ee ramadaan ay qaban doonto tartankii shakhsi shakhsi tartanka waxaa taabagelinaya isbitaalka deegaan voluntery hosbital waxaana la abaalmarin doonaa tartamayaasha koowaad labaad iyo saddexaad si aad ugu qayb geshi tartanka iska soo diiwaangeli xarunta idaacadda simba oo ku taala gudaha suuqa bakaaraha ama nagala soo xiriir eberle xal shan afartan iyo shan sagaashan iyo siddeed soddon fiiro gaar ah tirada la qaadanayo waa mid xadidan
boostada qarnigan d h l hooyo wax allaale iyo wixii aniga aan lahaa kuwoodii fududaa iyo kuwoodii cuslaa ii soo dhig hooyaalkeebaan kuu soo dhiga waxaad ii soo dhigaysaa boostada qarniga ee laga daba dhacay d h l wow wuu soo gaar waxa aanan kana socday hadduu waddanka uu marayo internet dhaqso qaadi oga dhaqsana keeni oga wax kastoo ku dhibaya d h l baa xalinaysa adeegga boostada d h l aad baa loola dhacayo dunida oo dhan d h l waa boostadii u dhexaysay warqaddaad dhiganaysa iyo dukumiintigaaga oo dhan waad u dhiiban kartaa d h l wax loo dhiibay weligood ma dhumayaan waa haan to han serfis astaanta d h l diyaaradu way ku dhigeen markab way ku dhigeen baabuurna way ku dhigeen shirkadaha oo dhan dalabkooda way ku dhiiban karaan dhammaanba qababyada ay dirayaan waa la soo dhigayaa isagoon wax dhinayn u soo doonta d ejl dheerayse d ejl ma dabeel dhammaato kolba kolba meel ku dhacdaa d ejl waxay macaamiisheeda u diyaarisay inay xafiiskeeda d ejlka ee soomaaliya ay ku bixin karaan lacagaha alaabooyinka ay ka dalbayaan caalamka islamarkaana looga soo dirayo
shirkadda boosada d h l waxay ka howlgashaa oo ay xarumo ku leedahay in ka badan laba boqol iyo labaatan dal oo ka mid ahi caalamka waxay sidoo kale laamo ku leedahay degmooyinka iyo gobollada dalka soomaaliya boostada d h l waxay dirtaa wax walba oo aad rabtid inaad deg deg u gaadhsiisid dunida waxay keentaa ama qaadaa dukumiintiyada iyo xamuulka sow culus sida dukumiintiyada siyaasadda ganacsiga guryaha iyo dhulalka shahaadooyinka fiisooyinka baasaboorada tikidhada cajaladaha arosyada iyo xafaladaha baniikalada dharka dawooyinka sambalada qalabka elektaroniga qalabka dayactirka warshadaha isgaadhsiinta diyaaradaha iyo baabuurta haddaba wixii faahfaahin ah oo intaa dheer oo aad u baahan tahay la xidhiidha xarumaha shirkadda d h l ama xarunta weyn ee boostada d h l ku taalla kilomitir 4 daarta tahliil warsame ama kala xidhiidha telefoonada ama iimailkooda waa d h l m g q at hotmail com sidoo kale kala soco mar kasta alaabtaada hadba meesha ay marayso websaytekooda waa www d h l com ku dirso kana qaado d ejl meel kastoo aad caalamka ka joogtid ha mooganina boostada qarnigan d h l
horseed woj an obtikaal horseed woj an optical dharaariba waa dharaar dhacdaba waa maalintae taariikhduna waa dhigaal